barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
waa duhur isniin ah bisha oktoobar waa toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan soo dejira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuudi ano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah gabar aragala oo jecel inay saxaafadda saaxada siyaasadda ay ku soo biirto
horta in dhinaca islaamka iyo dhaqanka aan ka eegno guurku wuxuu yahay waajibaadkiisa marba guurku xaaraan yahay marba guurku dhibaato yahay marba guurku waajib qofka ku yahay khasab uu ku noqonaya inuu guursado horta xagga dhinaca inay fahmaan islaamku meeshuu ka tagan yahay guurka waa kow
dhegaystayaal codkaas aad maqlayseen waa dhallinyaro tababar u qabatay dhallinyarada iyaga oo siinaya talooyin ku saabsan dhinaca guurka guulaysta sidoo kalena codkii aad markii hore aan idin aan idiin ciyaari lahayn wuxuu ahaa gabadh aragla oo jecel in ay saaxadda siyaasadda kusoo biirto runtii anigaba ma aaminsaneyn markii hore inaan wax qori karo waxna akhrin karo laakiin markaan imid iskuulka albasiir waan ka jaahil baxay wax walba oo aan bartay wax akhriska iyo qoraalka runtii waalidiinteedana aad ayay ugu farxeen
waxaad sidoo kale maqli doontaan heesihii aan ugu talagalnay barnaamijkan aaminay xusuusno hadal wuxuu ammaan yahay inta aadan odhanin afka hadduu ka soo baxo aduu maarimi sideumaduu dhexeeyaa arka qaadna weeyo oodihiisu kaan ogan codkaasi xasan aadanna waa waaw goordho ayaad maqli doontaan sheekooyinkaasi qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka inta uu socdo marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii dunida wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay agagaarka suuqbacaad ee degmada yaaqshiid qaraxan ayaa la sheegay in uu ka dhashay baabuur ay ka buuxaan waxyaabaha qarxa ilo wareediyo aanu ka helnay dhinaca amniga ayaa sheegaya in boolisku ay ka shakisan yihiin in baabuurku u socday bartilmaameed kale oo aan ahayn halka uu ku qarxay khasaaraha ka dhashay qaraxan ayaan weli caddayn dhawaaqa qaraxan ayaa laga maqlay meelo ka fog suuqa uu qaraxu ka dhacay
militariga dalka maraykanka ayaa sheegay in laba gantaal laga soo riday deegaanka ay xuutiyiinta gacanta ku hayaan ee dalka yemen labadaasi gantaal ayaa la sheegay inay ku jihaysnaayeen geesta uu ku sugan yahay markab kuwa dagaalka ah uu maraykanku leeyahay oo taagan gacanka cadmeed sarkaal u hadlay militariga dalkan maraykanka ayaa sheegay in labadaasi gantaal ay ku dhaceen biyaha balse aanay soo gaarin markabka noociisu yahay u s s mason
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan amal cabdulaahi axmed waa gabadh dhallinyaro ah oo aragla amal waxa ay wax ku baratay farta bareelka ee dadka indhahala ay inta badan ay wax ku bartaan waxa ayna dhammaysay waxbarashada dugsiga dhexe waxayna hadda ku biirtay iskuulka sare ee rajab oo ah mid ay wax ka bartaan dadka caadiga ah haddaba amal waxa ay jeceshahay dhinaca siyaasadda in ay ka qayb qaadato iyada oo leh hami siyaasi ah wariyaha v o cabdiqaadir maxamed cabdullahi ayaa waraysigan la yeeshay amal
runtii waxaan ku dhashay gobolka shabeellada hoose maba aaminsaneen qof aragla inuu wax baran karo waxaan dhigan jiray dugsi qur-aan deetana waxaan imid iskuulka albasiir oo waalidiinteeda loo sheegay in qof aragla uu wax baran karo inkastoo ayaga aysan aaminsaneyn xilligaas markaan imid wax walba waxaan u malaynaya inay ciyaar tahay waxaan wax ku bartay farta baraylka waxaan dhigtay maadooyinka kala duwan sayniska ingilishka xisaabta iyo wixii la halmaala een, farta bareylka aan bartay waxa ay ka kooban tahay lix dhibcood waxaa loo qoraa dhinaca bidix waxaa loo akhriyaa dhinaca midig een, lixda dhibcood markaad barato ayaa alphabetska baranaysaa marka waa de- bidixna waa loo qoraa midigna waa loo akhriyaa aada iyo aada waan gartay Eh, amal eh, waxaad ii sheegtay in dadku aysan fahamsanayn waalidiintuba ugu horeeyaan sideebay inteebay kugu qaadatay inaad ka dhaadhacsiiso oo dadku fahmaan in amal ay noqon karayso amasha maanta ay tahay runtii anigaba ma aaminsanayn markii hore inaan wax qori karo waxna aqrin karo laakiin markaan imid iskuulka albasiir waan ka jaahil baxay wax walba oo aan bartay wax akhriska iyo qoraalka runtii waalidiinteydan aada ayay ugu farxeen amal sheekooyinka xiisaha leh ee adigu dee kugu saabsan waxaa ka mid a inaad tahay gabar eh, arrimaha bulshada aada u jecel gaar ahaan dee siyaasaddana kama marnid goormay horta kugu dhalatay inaad eh, aad aada aada ula socoto xaaladda eh, siyaasadda runtii anigoo yar waxaan jeclaan jiray inaan wax u qabto een- een bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba sidoo kale siyaasadana aad baan u jeclaa oo inaan door weyn ka ciyaaro siyaasadda dalka soomaaliya horumar iyo guul aan u rajeeyo macnaha siyaasadda waan wada jeclaa laakiin waxaan kasii jeclaa wasiiradda arrimaha dibadda inaan noqdo inaad noqoto wasiirka ribaha dibadda Waa gartay, waa sheeko xiiso leh marka goormay kugu dhalatay eh, inaad wasiiraddan qa- xilkaa qabato runtii een, way igu jirtay anigoo laba iyo toban jir ah laakiin ma ma haysanin qof i dhiirageliya markaan arkay wasiiradda arrimaha dibadda dalka soomaaliya wasiiraddii hore een, fawziye yuusuf xaaji aadan ayaa anigana isdhahay hadiiba fawziye yuusuf gabar ay tahay ayna qabatay xilka wasiiradda arrimaha dibadda maxaa diidaya adigoo arag la qofka ugu horeeya oo aragga la gabarna ah inay noqoto wasiiradda arrimaha dibadda waan gartay de fawsiyaad eh, yaro ka tusaale qaadatay oo tiri de haddayba qabatay anigana waa inaa qabtaa dareenkan fawsiya weligaa ma la hadashay ma ismaqasheen ma la wadaagtay maasha allah maamo fawziye runtii waa maamadayda marna waa saaxiibadayda inta badan waan booqdaa gurigeeda een, jimco walba maalmaha qaar haye oo waad istaqaanaan hadda aada iyo aada waan gartay marka bal maxay kula wadaagtay markaad ku tiri ilaal xilkaas qabtaa rabaa ay ku- aad ku tiri adiga iyo fawsiya waxay dhex mara ma ii sheegi karaysaa runtii maamo fawziye aada ayay iigu taageertay inaan noqon karo wasiiradda arrimaha dibadda mar marna mar walba waxay i dareensiisaa in aan noqon karo wasiiradda arrimaha dibadda waxayna ii sheegtay inay wax walba igula gacan qaban doonto siyaasadda maadaama ay iiga soo horeysay muddo in badan in badan Eh, waan usoo laabanayaa jeclaanshahaad jeceshahay siyaasadda iyo siyaasiyiinta amal qofka markaad mar eh, ismaqasho aad maqasho codkiisa ama aad eh, telefoonku hadla ama ha kuu yimaadehe waxaa la yidhaahdaa dee horaad ka taqaanaa dee saaka markaan imid anigoo amalku dhahaya baan kusoo ag istaaga haddana magacooga saxan baa la soo booda marka taaba say kuu suura gashay amalay ma waxaa jiro wax kuu muuqdo oo oo- oo humaaga seed seed ugu garatay in cabdulqaadiri haddaan aan isku kaa sheegin inaad fahmaydaaba runtii cabdiqaadir aada u mahadsantahay markii hore aan kuu sheegay blind eye is not blind mind Een, arag la-aantu ma ahan qalbi la-aan qofka hadduu aragga la-yahay waa inuu wa- qalbiga wax ka dareemaa inaga haddaan nahay een, dadka aragga la runtii codka waan koobiyeynaa waan xafidnaa maskaxdeena mar walba waan ku seef gareynaa qofka markuu yahay waana soo saari kareynaa markii telefoon la dhahana waxaa jira telefoonno aan isticmaalno oo een, software ku xiran waa midka dadka aragga qaba ay isticmaalaan si caadi ah ay is- u isticmaalaan inagana cod ahaan ayaan u isticmaalnaa nambarka ayuu noo sheegayaa durbo codka waan fahmaynaa
marka taabaa kuu saashay inaad qofkaad mar la macaamisho ama mar kuu yimaado inaad dee sanado kadib aada uqoonsan karayso aada iyo aada Eh, warbaahintaad dhegaysataa dabcan maxaa jecesha inaad dhegaysato dee saakaba raadiyaa kugu dara runtii aadaa u mahadsan tahay waxaan jeclahay siyaasadda inaan ka dhagaysto een mar walba meesha ay marayso wax walbo sidoo kale gaar ahaan v o a waxaan ka jeclahay caweyska inaan ka dhagaysto washington Eh, barnaamijka caweyska washington waan gartay waa- waa barnaamij aad si gaar u jeceshahay aada iyo aada waan gartay Eh, siyaasaddina waa dhegaysataa dee siyaasadda aadaa uu u dhageystaa waaba hobbigayga waan gartay amal eh, dad badan baa weli guryaha jooga caruura kula mid ah fursadaan helin saad sheegaysana dee bilowga sh- hawsha markaad bilaabaysay riyabay kula ahayd hadda caruurtaasaad u ololeysaa oo wad akhbartaa maxaa kala kulantaa
runtii een, waxaad kala kulmaysaa caqabado badan dad ayaa ku dhahaya waxaan aad sheegayso waaba been oo mala awaal een, dadka aragla waxma maka- ma- waxba ma baran karaan laakiin hadda maasha allah waalidiinta waxaad u malaysaa inay soo baraarugayaan
aad bay u mahadsan tahay amal cabdulaahi axmed oo magaalada muqdisho ugu warramaysay wariyaha v o casha dee amal waa inantaa hamiga siyaasigaa leh markii dee waxbarashadii weliba bilowday haatan dugsiray gashay waxaan ka helay erey isticmaashay tiri macnaha qofka indhaha la qof maan kala maaha Haye.
calaashaan haddii indhihii ay maqan yihiin intii kalebaa joogta marka arag saayiduba xagga gudaha ka wataa aad iyo aad Iyo macnaha garasho.
waa ta cabdiqaadir uu ku celiyo yiri sidee igu garata haddaan isu kaasheegin waxay tiri waan xafidnaa Haye.
markaan codkaaga maqlo codkaaga maskaxdaan ku qabtaa maskaxdaan ku hayaa marka qof maalin soo maray ama maalin codkiisa ay maqashay inuu ka lumo macquul maaha ilaahay dee wuxuu u geliyey meel kale awooddaas ilaahay dhinac kale uu ka siiyey halka aayadda qur-aanka a- a lahayd eh, macnaha dadka dee qa- qalbiyada ayaa ah meesha een, qof ka indhabeelo marka qalbiga kama indhabeelin qalbi kama indhabeelin aad bay u mahadsan tahay amaal wariyaha v o cabdiqaadir maxamed cabdullahi ayaa wareysanayay
dhallinyaro aqoon-yahana oo ku nool magaalada boorama ayaa waxay tababar u qabteen ilaa iyo laba boqol iyo konton dhallinyaro oo aan iyagu weli guursan si ay u siiyaan tababar la xidhiira guurka guulaysta wariyaha v o a haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan ku eegaya dhallinyarada gaadhaa wakhtiga guurka intooda badan fikir kama haystaan sida wiilka ama gabadhu ay u noqonayaan qoys cusub oo bulshada ka mid ah haddaba qaar ka mid a dhallinyarada waxbaratay ee ka baxay jaamacadda camuud ayaa iyagu isku xilqaamay sidii kaalintaasi ay u buuxin lahaayeen islamarkaasina dhallinyarada ay ugu wacyigelin lahaayeen barnaamijyo ay ugu magac dareen guurka guulaysta iyo sida lamaanuhu ay isku xushaan aqoon-yahan axmed cabdi ismaaciil iyo dhallinyaro kale oo saaxiibadii ah ayaa magaalada boorama ugu qabtay laba boqol iyo konton dhallinyaro ah tababar la xidhiidha howlahaasi guurka axmed cabdi ismaaciil oo arrintaasi aan ka waraysay ayaa sharaxaad inaga siinaya ujeeddada tababarkaasi haashim saa sheegtay waxa weeyaan barnaamijkaas waa tababar buu ahaa dhallinyarta loogu talagalay weli aanan guursanin ujeeddada markaa waxay ahayd qofka dhallinyarta intaanu guursanin weliya gabadhba inuu aqoon iyo karti buuxda u yeesho guurku waxa uu yahay nolosha sugaysa u gelayo aqoonteeda haddaanu lahayn mushkilad bay noqonaysaa waxaa kaloo jirta dhaqankeenu ilmaha kuma ababiyo sida guurka loo sii barto ha noqoto ama khajilaad ama waalidka oo markaa waxa weyan kartidooda ay daliidato oo xagga guurkeena ilmihii ay u sheegaan waxay doonta ha noqoto markaa wuxuu ku saabsanaa in aqoon buuxa laga siiyo guurka ay ku hamoonayeen mustaqbalka inay gaadhaan ba ujeedadu ahayd dhallinyarta aad u qabanayseen ma wiilal iyo gabdha isugu jire dabcan ha wiilalii gabdha ayay ahaayeen weli ay gabdhuhu badnaa xagga tir ahaan laakiin markii la casuumayey si isku mid unba ayaa loo casuumay waana kasoo qayb galeen aad bay u tiro badnaayeen ilaa laba boqol iyo konton bay gaadhayeen muddo shan maalmoodana wuu u socday marka way u sinaayeen wiilal gabdha labaduba way joogeen bal waxaad noo sharaxdaa tilmaamaha aad siinayseen ee dhallinyartaasi aad ku guubaabinayseen dariiqa ay raacayaan sida isku dooranayaan waxyaabaha casharada aad siinayseen maxaa ka mid ahaa Een, waxaa ka mid ahaa een, haashim kow horta in dhinaca islaamka iyo dhaqankaan ka eegna guurku wuxuu yahay waajibaadkiisa marbu guurku xaaraan yahay marbu guurku dhibaato yahay marbu guurku waajib qofka ku yahay oo khasab uu ku noqonaya inuu guursado horta xagga dhinaca inay fahmaan islaamku meeshuu ka tagan yahay guurka waa kow laba dhinacii dhaqanka soomaaligan ka eegnayo guurku martabada oo kalahaa soomaali ahaan inuu maqam wanaagsan oo kulahaa taas waxayd xalqadii koowaad ama seshankii koowaad buu ahaa kulanka labaadna wuxuu kaale waxa weeyaan lamaanuhu say isku soo dooran karaan isdoorashadu waa shay muhiima in qofka markaa doonkiisa uu ciyaari karo gabdhaha doonkeeda markaa ay ciyaari karto isagoo lagu salaynayo waxa weeyaan sharciga islaamku qaabku inoo dhigaya wiilkii gabdha isku dooran karaan sidoo kalena dhaqankeenu wuxuu isaga laftiisa ku daray ee doorashada ku jira ayaaba isaguna ku jiray waxaa kaloo xalqada ama kulanka saddexaad aan ku qaadanay waxay ahayd waxa weeyaan qaabka markaa ay ugu dhici karto haasaawe labada qof markaa inay iyagu baayactamaan oo guri mustaqbalka ay markaas ka raadinayaan maxay isweydiinayaan haasawunba waan kaa helay unba mise sharciyo kale uu leeyahay qaab loo haasaawu leeyahay islaamku meel buu ka taagan yahay dhaqanka qaabu haasawa adduunyada maanta cusbi qaabu haasawdaa teknolojiyad wax badan bay fududayso haasaawe ka mid a yani si loo haasaawi lahaa isaga markaa in meel la dhigo Een, ka afraadna markaa wuxuu ahaa labada qof markay haasaawaan guurkii saxday see loo samayn karaa dadku markaa waxaanay aqoonba xataa u lahayn meherka sharciga ah iyo kaan sharciga ahayn magaranaysa sal isku doonayo cidda markaa ay waajib tahay gabadha inay bixin karto cidda ay waajib tahay wiilka inay matali karto marka waxa weyaan guurkii sharciga ahaa in markaa isagaa la fahansiiyo oo waxa weya meherkiiyo arooska iyo howlahaasa waxaa isagoo markaa raacayay wixii la odhan jiray magaranaysayo dadabgalkii oo runtii waxa weyaan dhalinyarda wax badan ka qarsoon aada loogu tilmaamayay oo saan kuu sheegay waalidkeenu aanay ku dhiirin inay inantooda ama inankooda u sheegaan markay guursanayaan mashkiladna inta badan ku noqotaa qof dhalinyaro aan weligii dee gabadh arag ama aan wiil arag oo dee imka la guurso oo guri laiskugu xereeyay mashkilada dhici karta waad garan kartaa marka dadgalka laftigiisii hadday tahay sida islaamku sharciyey in loo dadagalayo oo la doonayo inuu guri islaamiya u noqdo iyo sidoo kale labada qof ee kala baqaya kala khajilaya ee dhalinyarta ee wax kasta ku cusub yihiin waxay yeelayaanna waxay xalqad kale ayay ahayd waxaa ku jirta iyadana waxa weeyaan guriga waxaan sidaa loo maamulanayo oo laba qof dee intaa wixii ka dambeeya guri bay dhiseen guriga ay wada joogaan siday u maamulanayaan dhaqaalihii guriga israalgelintii jacaylkii xidhiidhkii labada qoysee ay kasoo kala jeedeen ma garanaysa ayay siduu guriga u noqon lahaa guri islaama oo soomaaliya uu noqon lahaayo looga arki lahaa dhaqan islaamiga iyo dhaqan soomaaliya labadaba marka guriga noocu ka muuqan lahaayo marka waxa weeyaan tacaamulkii ama wada dhaqankiiba isaguna ku jiray waxaan kusoo gebagabeynayna labada qof hadday markaa iskhilaafaan haddayba dhacdo dee khilaafkiisa sharcigu leeyahay aqoon buu leeyahay marka ama waa fureenkii ama waa isdiididii marka laba qof horta waa isdiidi dabeete markaas ama furin baa iman ama musaalaxo ayaa iman doonta laakiin isdiidka laftigiisu waxda nolosha ka mid ah marka haddii la isdiidayo dadku inta badan waxyaala isku diidaan ee khilaafaadka keena ee qaabka sida loo xaliyo oo dee dhaqan baynu leenahay iyo meesha laga bilaabo haddii markaa kaasi xal loo waasa maxkamad loo tago si haddii markaa kaa loo caal waayo markaa waxaway gurigaasi uu dumi karo oo ama u baabi'i karo wixii markaa ka sharciyo laftigiisa baabiintiisa iyo waxaan ka sharci ahayn laftigiisa gabadha waxay xaq u leedahay maalintay magarasa ninkaa garan weydo ama fahmi weydo qaabka u dalban karto inay dee gurigaasi ka tegi karto ninka laftiisa markaa muxuu xaq iyo waajibaad u leeyahay marka gabadha inuu isaguna ka tegi karo marka ilaa halkaas ayaanu ayaanu gaadhsiiyey nooc ciwaanada ka mid ahaa mid kasta markaa lagu qaadanaya ilaa afar saacadood ku dhawaad lagu qaadanayay ay ka qayb gelayeen la sameynayay cilmi baarisyo fara badan saddex qodobna inta badan laga eegayo mowduuc kasta waxaanu ka eegaynay dhaqanka islaamka iyo islaamku qaabkii noogu sharciyeeyey qodobkaasi qaybo kale oo waraysigaasi ah waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeena dambe ee dhallinyarada maanta ee ka baxa laanta af soomaaliga ee v o a
haashim sheekh cumar good ayuu ahaa wariyaha v o a ee magaalada bowrama oo nooga waramayay dhalinyaro aqoon-yahana oo ku nool magaalada bowrama oo tababar u qabtay ilaa iyo laba boqol iyo konton dhalinyaro ah oo aan weli guursan ismaaciilow si ay u siiyaan tababar la xidhiira guurka guuleysta marka dhalinyaradani sababaha tababarka lagu qabto waxaa kowka wuxuu yiri waxaa jirta xili dhalinyaradu ay tahay inaysan guursan xili ay tahay inay guursadaan marka waxaa la barayay in guurka loo diyaariyo oo marka ay guursadaanba ay og yihiin howlaha dhex yaalla ee lamaanaha isdoortay iyo sida loogu diyaargaroobayo ubadkii sida qoyskan loo hanan lahaa sida khilaafaadka yaryare laba qof waxaa la rabaa in la mideeyo laba dabeecadoo kala fog oo qolaba si usoo dhaqantay in la mideeyo marka dhaqaalina ma lagu daraya
in dhaqaalo loogu daro dee ha
ayagaa shaqaysan karaa hadday ku heshiiyaan oo dee waayo lacagtu waxay ka mid tahay waxyaabaha dhalinyarada ma la baraya markaa say u shaqaysan lahayn xirfadihii waxaasoo dhan way ku jiraan mar haddii lagu yidhaahdo guurka caqabadahaasaa ku hor imaan kara sii ogow tusaaloo kale ismaaciil dabeecadahaasuu leeyahay dabeecada waxaa laga yaabaa kuwaaga kasoo horjeeda inuu qofkii kale leeyahay marka qof dhan oo soo jiray oo ilaa intuu soo koraya si usoo dhaqmay ma bedeli kartid marka waa in laysku milaa labadii dabeecad oo laga soo saara hal xaal hal dabeecad oo dhaqmi karta hablo hadday ku bataan siduu kala xulanayo ma loo sheegaya ama wiilasha haddii hablaha wiilash badan ay la hadlaan oo kale bay taas waxaa laga hadlayaa marka la guursado taas waa xulashadii marka xulashada lasoo dhaafo xulashada ka bilaabmaysayo qof wiilkii waxaa laga yaabaa xilligaa ilan marka guursanayo waa inuu go-aan qaataa ay oo wax kala xushaa wax kala xushaa waa yabaalki miya Dee haa, marka dadka ku badanaya hablo maalinta isagoo mid qurux badan la hadlayay waa mid kale qurux badan soo horumaraysa ay tii dambu raacaya markasta mid kale kasii qurux badan imanaysa waxaa la baraya markaasoo kale quruxda laftirkeedaa laba laleeyahay hay taad aragto iyo to kale jirta marka markaan isku soo xooreyno waxaa la barayay in dhallinyaradani ay guurka u diyaargaroobaan in guurka uu yahay een, udub dhexaad een, noloshiisii dhammayd marka waxyaabo yaryar hadday kusoo baxaan oo kale inaan loo bixin oo guurku sidaas ka qaran weyahay marka waryaha v o magaalada boram haashim sheekh cumar good ayuu ahaa haatanna waa dhinacii heesaha xasan aadan samater heestiisii aamina
aaminay xusuusno inkastoo ayaamahan arrintaadu adag tahay anigu siduu qabo amay aniga ila tahay aminay xusuusno inkastoo ayaamahan arrintaadu adag tahay anigu siduu qabo amay aniga ila tahay adna aad ogsontay dhibka intaan ku noolay ka ooli maayo adna aad ogsontay dhibka intaan ku noolay ka ooli maayo ininkale arooskii ku abaabula ininkale arooskii ku abaabula oodhigiisa noqota waa midaan ahaanayne ininkale arooskii ku abaabula ininkale arooskii ku abaabula oodhigiisa noqota waa midaan ahaanayne arrin waxaan ku goynaaba soo ururi talado isu imaashadayni arbacada habeenkii afar saa markay tahay haynuu ahaatee aaminaay xusuusno arrin waxaan ku goynaaba soo ururi talado isu imaashadayni arbacada habeenkii afar saa markay tahay haynuu ahaatee aaminaay xusuusno aaminay xusuusno hadal wuxuu ammaan yahay inta aadan odhanini afka hadduu ka soo baxo aduu maalini sidee aaminay xusuusno hadal wuxuu ammaan yahay inta aadan odhanini afka hadduu ka soo baxo aduu maalini sidee ummaduu dhexeeyaa arka qaadna weeyo oodihiisu ka rogan ummaduu dhexeeyaa arka qaadna weeyo oodihiisu ka rogan doqontii ismoode arooskeedka heestiyo doqontii ismoode arooskeedka heestiyo dowgarada ha noqonine iska hubi ujeedadaaye doqontii ismoode arooskeedka heestiyo doqontii ismoode arooskeedka heestiyo dowgarada ha noqonine iska hubi ujeedadaaye arrin waxaan ku goynaaba soo ururi talado isu imaashadayni arbacada habeenkii afar saa markay tahay haynuu ahaatee aaminaay xusuusno arrin waxaan ku goynaaba soo ururi talado isu imaashadayni arbacada habeenkii afar saa markay tahay haynuu ahaatee aaminaay xusuusno aminay xusuusno inta kaleba waa sahal iyo arar sokeeyo afka baarki weeye sidii lahwaa oloodo aminay xusuusno inta kaleba waa sahal iyo arar sokeeyo afka baarki weeye sidii lahwaa oloodo iska helay afmirada waxay eedi joogtaa ama aafo ay dhiceen ka helay afeerada waxay eedi joogtaa ama afo ay dhiceen ano adiga ku maqan aynigana ku jecel ano adiga ku maqan aynigana ku jecel markaad awrta meel kale anbaqaad guurtee ano adiga ku maqan aynigana ku jecel ano adiga ku maqan aynigana ku jecel markaad awrta meel kale anbaqaad guurtee arrin waxaan ku goynaaba soo ururi talado isu imaashadeene arbacada habeenkii afar saa markay tahay haynu ahaatee aaminaa xusuusno
hay heestani horta waa fanaankaagii lambar one anuu hal ereyn baan ka helay hay Een, malaha waa tan laga wada hadal ismaaciilo hadal intuu ammaan yahay hadal wuxuu ammaan yahay hadal wuxuu ammaan Ah, yahay inta inta- aanad odhanin afka hadduu ka soo baxo ereyadaasoo kale waxay cid dad badan hadday intaa qura ku dhaqmi lahaayeen iska qaada lahaayen wax badan bay ka anficleen qofaa ku imaan ismaaciil wuxuu ku leeyahay waxbaan kuu sheegaya laakiin ha sheegin ha sheegin adigu maa kontrooli kara mar haddii lagu sheega baraha isgaadhsiinta wadda u dhexeeya waabta la yiri baraha isgaadhsiinta bulshada waxaa jiray een, Ah.
erey hal arrin baa jirto ahaa een, gabadh baa waxay matelaysaa soomaalidu sida ay warka u sheegaan hay inan bay wacaysaa hay waxay ku odhanaysaa inantii heblaayoy eh, heblaayo hal- ha u sheegin labadiina way afkiin isku ammaan waa Een, sii saay, sheegay saay, saay, saasay ku tidhi.
hay alla isug bay tiri telefoon bay soo galee deedna telefoonkii bay tiri naa heblaaya imka ila hadlayso waxay waxaa tidhi ma runbaa amarada ilaahay telefoon kale may qaban inanti kale ku dhex jirtaa weli hay inanti baa tiri naa shan sekendna kamay soo wareegin ma imkaad warkii sheegaysaa marka waxaa laga yaabaa warku wuxuu ku faafaa cidna haw sheegin laakiin hadalku wuxuu ammaan yahay haddar dunidan wad- eh, inta macluumaadka ugu yar lagaa hayo ayaadna halis- nabadgelaysaa oo aad iyo aad xasan aadan sabatar heestii aamina mise arbaca yahay oo magacyo badan tahay heestu heestu waa dhinacyo kala duwan xasan aadan sabatar ayaa ku luuqeynayey maxay noo xigay ismaaciil dhinaci heesahan mar kale ku noqol- ku noqonaynaa maanta waxay naga maqan barnaamijka ciyaaraha oo hadaha iyo kale aynu dhegaystayaasha u ciyaari jiray haatanse yurub genyo iyo heesta gayaan
yambaan ahay ku jecel wiyal badan baan ku sugay adaan adaan adaan hurda kaaga go'ay yambaan ahay ku jecel wiyal badan baan ku sugay adaan adaan adaan hurda kaaga go'ay kalgacalkii gaacsanaa ma gurin waa weligadiisii go'aangu kaa suga go'aangu adiga kaa suga kalgacalkii gaacsanaa ma gurin waa weligadiisii go'aangu kaa suga go'aangu adiga kaa suga yaraari way gudbeen intaan gooni ku ahaa waqtigu waa gabagabe hadman hadman hadman guri wadaadegnaa
codkaasi yurub geeniyo ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan mar kale hawada kusoo noqonaynaa haddii aan laydmo galabta saacaddu markay tahay afarta galabnimo inta ka horraysa waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo hadman guri wadaadegnaa jacaylkan naftayda gubay midkan geedi ka igu xidhay aduu